السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى وحي إذيسو قدبنيسا درسي سغالي لواتنات كتابك
kalaala kalaalada dhaxalyaalkeeda ama dhaxalkeeda ayuu baabu yahay yaquulu naadim hadihi mawaariihu اlkalaalati faqduna liabin maca bnin haahumaa طarafaani faliikhwatin liabin waummin xajbahum xajbuhum ikhwaanahum liabin mada lazmaani إلا من غدت لأب فسدس يكمل الثلثان والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا مع أختها أو ما على ثلثان لكن إذا معها أخ فزيادة ورثوا بتعصيب بلا نكران ومع البنات فإنها هي عصبة نقلب, نقلب مسعود مع البرهان أما الذكور فعصبة قد بينت بأدلة عن ورثة الإخوان هذه مdن buu yihi مaواarيiث الكلاalة kalaalada dhaxalkeedii waay kalaala maxay tahy فaqdunaa waayitaankeedna way kalaaladu aan weyno لأbin aabe macabnin ilmana lala qabo haa baraaruge humaa labadoodu darafaani laba daraf waay labadaa daraf oo la waayo weeye kalaaladu faliikhwatin waxaa u sugnaaday marka walaalo oo liabin aabbe u sugnaaday iyo wa ummin hooyo xajbuhum baa u sugnaaday inay xijaabaan oo qadiyaan ikhwaanahum walaaladood oo liabin xagga aabba ay ka walaal yihiin madal asmaani zamanyaalka taagankooda yani zamanyaalka oo idil wey macna ilaa idaa kaanat inay ahaato mooyaane hunaaka halkaasi shaqiiqatun shaqiiqo meydka xagga weeye xagga aabba kala walaal ah maca ukhtihaa walaasheed la joogta oo liabin xagga aabba kala walaal ah meydka agga oo liabin xagga aabba meydka kala walaal ah fahaaka qaado marka bayaanii caddaynteeda qaado lishaqiiqatin waxaa u sugnaaday nisfun baa u sugnaaday wa amaa man ciddii hadad ahaatay liabin tii aabba uun u ahaatay fa sudsun ayaa yakmulu dhammaystiraya athuluthaani labadii thuluth dhammaystiraya walukhtu walaashii ta'khudu waxay qaadani waxdahaa keligeed markay tahay nisfan nisbay qaadanaysa kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay maca ukhtihaa walaasheed markay la jirankeeda tahay aw maa calaa ama walaashaa wixii ka sarreeyo oo ka badan hulhaani bay qaadanaysaa macnaha laakiin warkaa lagu noqoye idaa goortii macahaa la jirankeeda akhun walaal uu yahay fa ziyaadatun iyo akhaa wixii ka siyaadsan warisuu way dhaxlayaan bitacsiibin bay ku dhaxlayaan casabanimo bilaa nukuraanin diidala-aan inkirid la-aan wa maca albanaati gabdhaha la jirankooda akhawaadkii gabdhihii fa innahaa akhawaadkii hiya iyadu ama fa innahaa ukhtadii hiya iyadu cusbatun waa casabo naqlu bnu mascuudin daaka kaasina ama haada kani naqlu bnu mascuudin ibnu mascuud soo rariiddiisii weeyey maca alburhaani xujadii lala qabo ama adukuuru labkii miya fa cusbatun waa casabo wey wiilashii labka ikhwadii labka aha markay banaadka la joogaan fa xusbatun waa casabo qad buyinad waana la caddeeyey biadillatin baa lagu caddeeyey can wirhati alikhwaani walaalaha dhaxalkooda adiladaasoo can wirhati alikhwaani walaalada dhaxalkooda xaggooda ka ahaatay ayb meeshan wuxuu kaga hadlayaa darsigeennii hore wuxuu kaga hadlay waxa la yidhaahdo usuusha iyo furuucda iyo say isu dhaxlaan iyo zawjeynka usuusha waxaa la yidhahdaa meydka wixii dhalay aabbihii awowgii waxaa la yidhahdaa usuul waa xididku ka yimid wa furuucdana waxaa la yidhaahdaa isaga wixii ka farcamay oo xididkiisa ku taaganoo isagu uu dhalayo waxay sii dhaleen maydku hadduusan aabbe iyo awowna lahayn carruur uu ka tegay iyo wiilashiisu carruuray dhaleenna ayna meesha joogin markaasaa kalaalo la yidhaahdaa kalaala sababtuna waxa weeye wax ku wareegsan mooye wax ama hoostiisa ka imaanaya ama korkiisa ka imaanaya ma jiro min alitliil baa laga keenay oo shayga markii shayga lagu wareejiyaa la yidhahda ayib kallala shay takliilan marka sidaa waa macnaha ugu fiican saas daraaddeed wuxuu ina yidhi baabkan uu kaga hadlayaa markuus maydku uusan lahayn aabbe iyo awow iyo wax ka koreeya uusan lahayn carruurtiisii iyo wiilashiisu carruuray dhaleenna ayna meesha joogin kalaalaa markaa la yidhahdaa maydkaas kalaaladaasina say u dhaxlaysaa see loo dhaxlayaa dabcan mar hadduu asalna waaye faracna waaye waxa dhaxlaya oo dhaxlaya waa xawaashida marka xawaashiya ugu soo horreeya walaalaha ugu soo horreeya waa saas walaalaha ayaa ugu soo horreeya walaalihiibu marka dhaxalkoodii galay marba haddii asal la waaye faracna la waayey saas way macanaa asal waarisa iyo farac waaris oo laga wado dhanka aabbaha aabbihi awowga dhanka kalena carruurtii dhaxalka ku imaanaysa macanaa waynoo qeexayoo wuxuu yidhi kalaalada waxaa la yidhahdaa faqdunaa waayitaankeenna aan weyno liabin aabbe aan weyno wakada aljad ilan aabbaa la yidhahdaa isagana waa in aabbiyo jad la waayo kow macabnin wiilna lala qabo ibnigaa wuxuu ka wadaa carruurtii o dhan buu ka wadaa waxay dhahay hadday gabdhihiisii joogaan macabnin lala qabo wiil lala qabo marka hadday gabdho joogaan xugum kaluu siin doonaa oo inoo soo wadaa macna labadaa daraf markii la waayo ayuu markaa kalaalo la dhahaya macnaha walaalihiibuu marka dhaxalsiiyo wuxuu ihi falilikhwati liabin wa ummin xajbuhum walaaluu marka waa saddex qaar xagga abihi xagga hooyay kale walaalihii qaarna xagga hooye basay kale walaalihii qaarna xagga aabba basay kale walaalihii saddexdoodu markay isu yimaadaan kuwa xagga hooyo keliya ah lama xijaabi karo asxaabulfuruud weeye farad bay leeyihiin sharcigu u gooyey waxoodii bay u soo fadhiisanayaan waxooda ilaa ay qaataanna kuwa kale mama soo dhawaanayaan labada soo hadhay kuwa walaal xagga hooyihi xagga aabba ka yimid waxay xijaabayaan oo qadinayaan kuwii xagga aabba base ahaa kuwa xagga aabba base ka yimid waxaa ka qadinaya dhaxalka kuwa xagga aabbiya xagga hooye ka yimid maxaa yeele way ka xoog badan yihin amaa kuwa xagga hooye base ka yimid ayaga ma xijaabi karaan walaalaha qaybahooda kale toos bay iyagu macnaha ilin hooyay ku imaanayaan kuwanise aabbay ku imaanayaan aabbihii ay ku imaanayeen baa lagaga xoog badan yahayoo hooyihii aabbo qolada isku darsatay baa ka xoog badan saasaa iyaga loo riixaya amaa kuwani hooye basayba ku imaanayaan macnaha ayb marka wuxuu baydka koowaad wuxuuna yidhi faliikhwatin liabin wa ummin xajwa xagga hooyihi xagga aabba walaalaha maydka kala walaalkaa waxay leeyihiin inay qadiyaan oo xijaabaan ikhwaanahum liabin mada alazmaani walaalahooda xagga aabba'a way xijaabayaan way qadinayaan macna oo waxba ma ay yeelanayaan hal masaluu ka soo reebay mid ah middaasi waxa weeye waxaa meesha jooga ukhto shaqiiqa ah maydka walaashii oo xaggoohii xagga aabbaah iyo walaashii oo xagga aabba ah oo keliya ah xaaladdaa iyada ah nas khaasaa ku soo arooray oo walaasha xagga aabba ah ma qadayso markaa walaasha xagga hooyihi xagga aabba'a nisbay qaadan walaasha xagga aabba keliyatana waxay qaadanaysaa sudus bay qaadan labadaa marka la ysku daro sulusaan bay isku noqonayaan sida labada gabdhood ee maydka walaalaha la-ah ee dhinac aabbiya dhinac hooyaba kale walaasha ay sulusayn u qaadanayaan baa markay walaal xagga hooyi xagga aabbo hal gabadha iyo mid xagga aabba'a labadaas markay kulmaan sulusaynkii bay qaadanayaan laakiin sulusaynkii si siman u qaadan maayaan nis waxaa qaadanaysa tii shaqiiqada ahayd sudusna waxaa qaadanaysa waa suduska soo hadhaye middaa xagga aabba keliyabaa qaadanaysa xukumkaasina axaadiista nabiga sal lay slam buu ku sugan yahay oo macnaha wax weeyaan uu ku soo arooray ayb ha taasi marka waa middaa wey oo meesha macnaha xukunkaasi waxaa loo soo reebayaa xukunkan waxaa loo soo reebayaa waa walaalo qaarna xagga hooyihi xagga aabba yihiin qaarna xagga aabba ka yihiin oo haddana isla dhaxlaya suuradaasay imaanaysa amaa suuradaa wixii ka soo hadhay hadday walaalaha dhin labada dhinaca ay hal ka bataan oy laba noqdaan dhadig ah walaalihii xagga aabba waxba uma yaalaan hadday wiil xagga hooyihi xagga aabbo labada dhinacba ka imaanaya oo walaalka maydka meesha uu joogana kadalika walaalihii xagga aabba keliya waxba uma yaalaan laakiin suurada keliya ee walaalaha xagga aabba ay wax ka dhaxlayaan waa markii shaqiiqadu ay tahay hal walaal ay noqoto hal gabadh ay noqoto hal dhadiga markay noqoto markaas nisbay qaadan kuwii kalena waxaa usoo haraya hadday mid tahay iyo hadday ka badan yihiinba sudus baa usoo haraya suduskaasay marka qaadanayaan waa meesha la yidhaahdo takmilat huluayn takmilat athuluayn saas maanaa ayib ukhtadii marka aynuu nimaano ukhtadu waxay qaadanaysaa markay shaqiiqo tahay nisbay qaadan keligeed markay tahay markay ukhto shaqiiqo ah ka badan yihiinoo labo iyo saddex iyo ka badan noqdaanna uluayn bay qaadanayaan yani laba ulu oo la israaciye bay qaadanayaan waata qur-aanku cabira wey yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun waa shaqiiqadii ama waa liabki ikhwada liumka ah suuradda bilowgeeda iyaga lagaga hadlay walakum nisu maa taraka aswaajikum aakhirkeeda baa iyaga lagaga hadlay laakiin aayaddan suuratu nisaa aakhirkeeda ku jirto waa walaalaha xagga aabbe ama xagga aabbiiyo xagga hooye ah iyay ku saabsanta kuwa xagga hooye keliya ah ayada waxaa ka hadashay aayaddaas kale ayaa ka hadashay oo meeshan iyaga aayaddaa dambe macnaha wax weeyaan kuma ay saabsano macna ayib marka yani wuxuu rabbi yihi subxana wa tacaala walahu ukhtun falahaa nisu maa tarak wuxuu maydku ka tegay nis bay leedahay hadday hal gabadh oo walaashii ay tahay wa huwa yariuhaa in lam yakun laha walad haddii walaashii dhimato waxa dhaxlayana walaalkeed uu yahay wax carruurana ayna ka tegin xoolihii isagaa wada qaadanaya fain kaanat atnatayni hadday labada laba dhadigoo walaalo ay yihiin oo gabdha ah falahunna huluaani mima tarak marka waxay leeyihiin labadoodu maydku wuxuu ka tegey saddex meelood marka loo qaybiya laba meelood bay qaadanayaan wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaan falidakari milu xadi lunhayayn walaaluhu hadday wiilal iyo gabdho yihiin oo isku jiraanna wixii u soo hadhay qaybsanayaan hadduusan cid kale wax la dhaxlaysa jirinna iyagaa xoolaha wada qaybsanaya waxayna u qaybsanayaan gabadhii inay qaadanayso wiilkii inuu qaadanayo gabadha labalaabkeed sidaasuu qur-aanku alla u sheegay subxana wa tacala adiga warka murtidiisu waxa wey walaalaha xagga hooye ah ayagu way dhaxlayaan ayagu way dhaxlayaan waxayse wax ku dhaxlayaan waa inuusan maydku asalna lahayn asal waaritha oo laga wado aabbihii iyo awowgiiiyo waa inayna joogto farac waaritha oo dhaxlaya oo carruurtiisi iyo wiilashiisu carruurtay dhaleenna waa inaysan joogin ama gabdha ha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen oo hadday kuwaasi joogaan walaalaha xagga hooyaa waxba ma dhaxlaan waa shari labaad labadaa sharti haddii la helo oo la waayo awowgiiyo aabbihii carruurtii dhaxalka lahaydna waxba ayna ka joogin oo ay yacni wax weeye aan lahaynin labadaa xaalo walaalaha xagga hooye ah dhaxalkii way imaanayaan wax xijaabi kara markaa ma jiro walaalaha labada dhinac ka imaanaya ama xagga ka aabba ka imaanaya ma xijaabi karaan dhaxalka way ka soo qaybgelayaan waxaana inu kaga hadli doonaa yani waxa weeyaan baabka dambe baabkan dambe u kaga hadli doonaa markaad u timaado walaalaha hooye halkaa iska dhig walaalahan kale ee ama aabbihii hooyaa ama aabba keliya ah markaad u timaado iyaguna waxay wax ku dhaxlaan waa in la waayo aabbe kow oo aabbe hadduu joogo waxba ma dhaxlaan awowna waa in la waayo madhabkaynu soo marnay hadduu awow joogona waxba ma dhaxlaan waa madhabka ku soo rajaxay soo maran shalay soo marnay ta labaad carruur lab ah oo maydku dhalay ama carruurtiisu sii dhaleenoo lab ah oo wax dhaxlayana waa inaan la haynin oo haddii uu farac waaritha oo dakar ah meesha joogo walaaluhu waxba ma dhaxlaan bimacnaa wiilkiisii baa jooga walaala meesha waxba uma yaal wiilkiisa wiilkiisii baa jooga walaalaha waxba meesha uma yaal wiilkaa wiilkiisii baa jooga waxba walaalaha meesha uma yaal ilmihiisii iyo ilmahay dhaleenoo laba hadduu meesha joogo kadalika walaaluhu waxba dhaxli maayaan laba masale mata markii taa la waayo wiilal uu dhalay iyo wiilalay sii dhaleenna ma joogaan aabbiya awowna ma joogo waxaa soo hadhay markaas markaasay imaanayaan walaaluhu ay dhaxalka imaanayaan xaaladda ay dhaxalka imaanayaan ayaga laftoodu say waxu dhaxlayaan mar waxa weeyaan waa walaalihii xagga aabbiya xagga hooyo cid kale lama joogto hadday sidaas yihiin ayaga laftooda waxay noqonayaan mar waa hal gabadh ah oo aan lab la joogin mar waa lab keliya oo hal wiil ah mar waa gabdho badan oo waa lab badan waa adladig badan marna waa isku jir saddexda xaalo marka waxaa la kala dhahayaa hadday hal walaal a tahay oo gabadh walaashii ay tahay nisu bay leedahay taabeer iska dhig haddii ay bataan gabdhaha walaalihii ah oo labiya ka badan ay noqdaanna ulusayn bay leeyihin oo waa ka badsanayaan macnaha waxay qaadanayaan saddex meelood laba meelood bay qaadanayaan haddii uu wiil meesha yimaado xoolihii buu iska wada qaadanayaa hadday wiilashu bataanoo lab wada yihiinna way qaybsanayaan si siman bayna u qaybsanayaan hadday wiilal iyo gabdho isku jira noqdaanoo walaalo ana way qaybsanayaan lidakari milu xadi luntayn bay wax u qaybsanayaan intaasi waa intee waa walaalaha xagga aabba iyo xagga hooya ayib walaalihii xagga aabbihi xagga hooye ahaa meesha ma joogaan walaalo xagga aabbe keliya abaa jooga see la samaynaa marka intii ay mareen walaalaha xagga aabbihi xagga hooyaa intii in laagunbayaduna marayaan hal gabadh oo xagga aabbe bese kala walaala markay joogto maxay qaadanaysaa nis markay laba iyo ka badan noqdaanna ulusayn markay hal wiiloo xagga aabba kala walaala uu noqdo wuu wada qaadan markay wiilal badan noqdaanoo walaalo ah way qaybsanayaan si siman markay gabdhihiyo wiilal isku jiro oo walaalaha kala ah maydka walaalo kala ah xagga aabba ay yimaadaanna way qaybsanayaan laakiin dikr lidakri mila xadilmusay shardi waxa ah markaa inaysan joogin baynu nidhi walaalihii xagga aabbihi xagga hooye ah waa inay meesha ka baxaan kuwaasi hadday joogaan kuwa aabbe ma imaan karaan mas'aladaasaynu marka mid ka soo reebnay waxaynu ka soo reebnay waxaa jooga hal walaal oo dhanka aabbiya dhanka hooye kala walaal ah maydka oo gabadh ah waxaana la joogta walaasheed laakiin xagga aabbe uun kala walaal ah xaaladdaa iyada ah gabadha labada dhinac walaalka walaasha kala ah maydka waxay qaadanaysaa nis tan xagga aabbe kala walaalana la qadin maaye iyadana waxaa la siinayaa sudus intaasi waxay isku yihiin uluayn oo shay uluaynu noqonaysa uluayn waxay isugu noqonaysaa maalan uluska iyo niska iyo waxay ka baxaan lix lix niskeedu meeqa waay niskeedu waa meeqo saddex suduskeeduna meeqo waay waa hal isku dar waa afar soo afar ma ah ayib lix meeqaa uluayn u ah marka ulus iyo ulus isku dar lixda uluskeedu waa meeqa ya waa laba ulus kale ku dar waa afar soo ma haddaad isku darto ulus waxaan u jeedaa nisfi iyo sudus markaad isku darto waxay noqonayaan uluayn saas man xisaabta saasay imaanaysaa macnaha yani waxa weeyaan waa nis waa saddex sudus markaad u geyso waa afar laba ulu markaad tidhahdona ulukii waa laba ulukii kalena waa laba afar bay imaanaysaa haddaad tidhahda marka nisfun zaaid sudus waa uluayn sidaa way maanaa maxayna masaladu ka socotaa gabdhaha walaalaha ah hadday laba ka bataan laba iyo wixii ka badan soo uluayn ma lahayn nis markay qaadatay uluaynkoodii maxaa ka laaban sudus baa ka laaban suduskii gabadhan marka xagga aabbe ee meesha joogta waa in la siiyo waa inuuna dhaafin takmiilatu uluayn baa la yidhaahdaa halkaasaa loogu dhammaystiraya maana ayib intaasuu marka inoo sheegay intaa markuu ka hadlay buu masale gal galay masale kale ayuu galay mas'ale la yidhaahdo akhawaadka maca albanaat casaba waa casaba meesha la yidhahda casaba maca alkhayr oo waxa weeyaan waxaynu nidhi meydku hadduu ka tago wiilashiisa ama wiilalay dhaleen walaalo waxba ma dhaxlayaane waa la xijaabayaa xajba xirmaan sooma laakiin meydku hadduu gabdho ka tago ka war walaalihii wax ma leeyahay walaalihii dhaxalka ma gelaya ya maxaa u aamusten walaalaha dhammaantood mise qaar ka mida liummin liabin ashiqa kuwee baa dhaxal ashiqada bas waa idinka qasanta waxaan soo sheegnay maydku hadduuba farac ka tago lab iyo dhadig midkuu dooni ha noqdee walaalaha liumka ah waxba male gabdho iyo wiilalba ayagu way qadin karaan laakiin haddii ay walaaluhu yihiin ama ashiqo yihiin ama ay li'ab yihiin maydkuna uusan wax laba ka tegin ee uu dhadig uu dhalay ama wiilashiisu sii dhaleen uu ka tago markaa walaaluhu dhaxalka way imaanayaan gabdhuhu ma xijaabi karaan walaalaha saas macnaha gabdhaha maydku dhalay iyo wiilashiisu gabdhahay dhaleen maydka walaalihii ma qadin karaan walaalahaasoo ah ama labada dhinac ah ama xagga aabba ah kuwaasi ma qadayaan way imaanayaan ayib xaaladdaa iyada ah walaalahaasi gabdhaha wax la dhaxlaya maala kaba soo qaad maydku gabadh buu ka tegey uu dhalay walaalkii iyo walaashiina wuu ka tegey waxaan leenahay gabadhu waxay leedahay nis inta soo hadhanayaa iska leh labadoodana qaybsan doona say ku qaybsanayaan lildakari milu xadi lunfayin sooma ayib wuxuu ka tegey walaashii iyo gabadhuu dhalay see la samaynaa marka walaashii waxay leedahay waxaan u jeedaa gabadhii waxay leedahay niskeedii walaashiina maxay leedahay maya markanoo kaleeto booskii walaalkeed bay istaagaysaa lab oo kale noqonaysa wixii soo hadhay iyadaa iska wada qaadanaysa markanoo kale lab oo kale noqonaysaa waa midda la yidhaahdo alakhawaatu maca albanaati casabaatun ku gabdhuhuu dhalay iyo wiilashiisu gabdhahay dhaleen isu yimaadaan gabdhaha maydku dhalay fardi bay wax ku dhaxlayaan wixii soo hadhayna waxaa casabo ku qaadanaya gabdhaha walaalada ah oo casabanimada labbaa lagu ogaayay say casabo ku noqdeen haddaan dhahno waa mas'alo mustafnaad ah oo qaacidadaasi ka baxsan xadii baana si haasa ugu soo arooray xadii baa si khaasa ugu soo arooray waa xadiidka fii saxiixi lbukhaari ku yaalla min xadiidi cabdillahi bn mascuud wuxuu cabdullahi bn mascuud yidhi rasuulku sal ly slam qadaa fii bintin wa binti bnin wa ukhtin buu nebigu xukumay sal lay slm yani waxa way maydka gabadhiisa wiilkiisu gabadhuu dhalay iyo iyo walaashii waa saddex gabdhood waay mid isagaa dhalay midna wiilkiisaa dhalay midna waa walaashi saddexdaasuu nebigu dhexal siiyey salawatu rabbi waslamu calayh markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam lilibnati nisfu walibnati libni sudusu takmilat huluayn wamaa baqiya falilkhti walaashu maxaan u jeedaa gabadhiisu nis bay leedahay gabadha awowga uu yahayna sudus bay leedahay uluynkii ay gabdhuhu hadday bataan qaadan lahaayeen baa saa lagu dhammaystiraya wixii soo harayna maydka walaashay baa iskale say ku yeelatay bimacnaa tacasabat maca albanaat wa kadalika maca banaati libni banaadka iyo maca banaati libni markay la joogaan akhawaadku casabay noqonaya akhawaadku casabay noqonayaanoo wixii soo hadhay bay sidii labkoo kale ayay u qaadanayaan saas way macnaha ayib hadday lab yihiin ka waran hadday lab yihiin oo ay gabdhihii la joogaan waa walaalo maydka walaaladii laakiin waa lab maydka gabdhihiisii bayna la joogaan taasi way iska caddahay sooma waa casaba waa waa rag gabdhuhu markay waxooda qaataan wixii soo hadhay way qaadanayaan saas macana intaa waayo masalada uu meesha kaga hadlay ee abyaadan uu macnaha wax way ku sheegay wuxuu marka haadihi midani mawaariisul kalaalati gablanka aan wuxuu dhalay iyo isagana wixii dhalay midna joogin ayaa dhaxalkiisii way sidii wax loo dhaxalsiinlaha faqdunaa waayitaankeenna way kalaaladu liabin aabba aan weyna macab nin wiil lala qabo haa baraaruge humaa labadoodu tarafaani waa laba dhinac asal iyo farc way macnaha faliikhwatin walaalo waxaa u sugnaaday oo liabin aabbe iyo wa ummin u sugnaaday waxay leeyihiinoo xaq u leeyihiin xajbuhum inay xijaabaan oo qadiyaan ikhwaanahum walaaladood oo liabin u sugnaaday way qadinayaan xajbu xirmaan bay ku samaynayaan madal asmaani zamanyaalka taagankooda yacni zamankoo dhan ilaa idaa kaanad inay ahaataba mooyaane hunaaka halkaasi shaqiiqatun gabadh labada dhinacba meydka kale walaal ah oo maca ukhtihaa walaasheed la jirankeeda ah oo liabin xagga aabbe iyadu ah masaladaasaa laga soo reebayaa oo ukhtadu ukhtada markaa xijaabi mayso alkhta shaqiiqa laa taxjubu lkhta liummin fi hadihi alxaala bal tariu macaha xaaladaasi marka waa mustana qaacidada hore laga soo reebaya ilaa idaa kaanat inay ahaato mooya hunaaka halkaasi shaqiiqatun mid labada dhinac kale walaal ah maydka maca ukhtihaa walaasheed la jirankeedana ah oo liabin xagga aabba ah fahaaka qaada buuhi bayaaniya cadayteeda markanoo kale say wax u dhaxayaan oo u qaybsanayaan waata qaado oo hooway macnaha lishaqiiqatin tii labada dhinac kale walaalka ahayd waxaa u sugnaatay nisfun nis baa u sugnaaday wa amaa man midii hadat ahaatay liabin aabbe keliya u ahaato dhanka aabba ka timid taa waxaa iyada u ahaaday fa sudsun sudus bay leedahay falahaa sudsun sudus bay leedahay oo lix meelood meel bay qaadanaysa yakmulu suduskaasi wuxuu dhammaystirayaa athulusaani labadii ulu buu dhammaystiraya labadii ulue hadday laba shaqiiqa noqdaan ama ka bataan ay qaadan lahaayeen ayaa waxaa dhammaystiraysa walaasha xagga aabba ah suduskeedaa dhammaystiraya walukhtu walaashii markay keligeed noqoto walukhtu walaashii ta'hudu way qaadani waxdahaa keligeed markay tahay nisfan nisfi bay qaadanaysa walaalkeedna lama joogo maca samaynayo walaalkeed maca samaynayo walaasheedna la joog lama joogto oo walaasheed hadday la joogtona ulutayn bay u guuri hadduu walaalkeed la joogana casabuu ka dhigayaa waa inay keligeed tahay marka keligeed markay tahay nis bay qaadanaysaa waa sida aayadda qur-aanka ay sheegtay macnaha ayib falahaa nisu maa taraka way falahaa nisfu maa taraka kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay maca ukhtihaa walaalkee walaasheed la jirankeeda markay tahay aw maa calaa ama wixii walaashaas ka koreeyo ka badan markay la joogto oo gabdho walaaloo badan ay yihiin uluaani laba ulu bay markaa leeyihiin saas maana kadaa maca ukhtiha aw maa calaa walaasheed bay la joogtaa marka maxay noqonayaan ukhtaani bay noqonayaan sooma shaqiiqataani maa calaana maxay noqonayaan akhawaatun shaqiiqaad bay noqonayaan labadaas waa isku xugun marba hadday ikhwo shaqiiqa hal gabadhoo shaqiiqa ay ka bataan xukunku waa isku midoo uluayn unbay qaybsanayaan waa midda aayaddu qeexdayoo alla subxaana wa tacaala uu yidhi yani fain kaanat natayni falahunna uluaani mima tarak fain kaanat tnatayni yani famaa fawq wey mana fasaacida iyo wixii ka sii badan mana ayb laakiin warkaa lagu noqoye idaa goortii ma ahaa ukhtada la jirankeeda akhun walaal uu yahay walaalkeeda labaa markaa la jooga oo nin ah fa ziyaadatun iyo walaalkaa wixii ka badan oo rag badan iyo gabadh wey ayb wariuu markaa way dhaxlayaan gabdhihii iyo wiilashii walaalada ahaayee maydka walaalka la ahaa waxay wax ku dhaxlayaan bitacsiibin casabanimay wax ku dhaxlayaan bilaa nukraanin diidala'aan waa midaynu nidhi hadday isu yimaadaan labka iyo dadigku meeshu wada yimaadaan markaasi labkii iyo dadigii casabanimay wax ku wada qaadanayaan oo hadday dad kaloo dhaxalle la joogaanna dadka dhaxal kale asxaabulfuruudka waxooda marka la siiyo wixii usoo hadhay qaybsanayaan lidakari mila xabdiluntayn bay ku qaybsanaya hadduusan maydku iyaga mooye wax kaloo dhaxla lahaynna xoolaha oo dhan bay sidaa ku qaybsanayaan ninka labkana dhadiga labalaabkii baa la siinaya sidaa wey macanaa lidakari mila xabdiluntayayn ayib xaaladaana taas wey wamaca albanaati maydka gabdhihiisa la jirankooda akhawaadkii markay yihiin ikhwadii walaaladii iyo waxaa markaa isu yimid maydka gabdhihiisa wiilashiisa gabdhahooduna waa la mid wa maca albanaati markay yihiin walaaluhu markay gabdhaha maydka la jirankooda noqdaan oo isu yimaadaan fa innahaa ukhtadii hiya iyadu cusbatun waa casabo oo markaa waataan sheegaynayo waa casabatun bilghayr walaa maca alghayr casabatun maca alghayr waay casabatun bilkhayr waa markii walaalkeed uu casabeeyo labbaa casabaynaya marka casaba bilkhayr lagu leeyay laakiin markii iyadoo dhadiga dumar kaloo dhadiga intay la kulanto ay ku casaboobayso casaba maca alkhayr baa la dhaha mac iyo ba baa la kala isticmaala saas macnaha wa maca albanaati gabdhaha la jirankooda markay tahay fa inahaa iyadu waa ukhtadiya hiya iyadu cusbatun casabawe naqlu bnu mascuudin ibnu mascuud soo raridiisa uu nebiga ka soo raray baa meeshaa ku sugan wey maca alburhaani xujada lala qabo oo xadiidkii saxiix buhaariga haddaan akriyayno macna ayib ama dukuuru labkii miya raggii maydka la walaalka ahaa laakiin maxay la joogaan maca albanaati ah addukuur maca albanaati ah ee fa cusbatu wey iyagu waa casaba way iska cabbeen macna oo gabdhaha akhaw gabdhuhu markay qaataan maydka gabdhihiisa ama gabdhaha wiilashiisu dhaleen waxooda markay qaataan niskooda ama ulutaynkooda kolba waxay noqoto markay qaataan wixii u soo hara bay sugaan markaa iyagu qaadanayaan saas man ama dukuuru laba yani ikhwada labka ah oo macalbanaati ah wey macnaha fa cusbatun waa casabo qad buyinat waa la caddeeyey biadilatin adila lagu caddeeyey oo can wirsati likhwaani walaalaha dhaxalkooda ku soo aroortay ay fi wirsat likhwani baa la dhihi karaa maana ayib halkaasi waa walaalihii xagga hooye xagga aabba ahaa ama xagga aabba keliya ah axkaamtaasay leeyihi baabun fii miraati likhwati liummin walaalaha xagga hooye keliya ka yimi dhaxalkooda ayuu baabu yahay waliikhwatin liummin waliikhwatin liummin sulsun baynahum lijamacatin waaqaluha anaani laa farqa bayna mudakarin wa mu'anatin alfardu sudsun dicfuhu sudsaani waris dawi اlarxaami duna taradudin biadilatin macmuurati اlbunyaani waliikhwatin walaalo waxaa u sugnaaday walaalahaasoo lilummi hooyo xaggeed ka yimid hooyo u sugnaadayoo hooyo xagga hooyo kale walaalah walaalaha waxaa u sugnaaday ulsun saddex meelood meel baynahum dhexdooda xaalu yahay oo loo qaybinayo lijamaacatin koox baa loo qaybinaya wa aqaluhaa jamaacadaa iyo kooxdaasi inta ugu yarna inaani laba wey laa farka kala qaad ma leh bayna mudakarin mid lab iyo wamu'anatin mid dadigana kala qaad maloo loo kala badin maayo alfardu midkii hal mid markuu noqdona sudsun waa lix meelood meel buu qaadanaya dicifuhu labanlaabkiisuna sudsaani waa laba sudus warith waxaad dhaxal siisaa dawil arxaami raximnimada kuwa u saaxiibkaa duuna taradudin noqnoqoshola-aan shaki la-aan biadilatin ku dhaxalsii adilo macmuurati lbunyaani dhismaheeda la camiray oo la adkeeyey labada baydee hore wuxuu kaga hadlay walaalaha xagga hooye ah dhaxalkood waxaynu soo sheegnay walaalaha xagga hooye ah waxaa dhaxalka ka qadiyaynu nidhi aabbaha maydka awowga iyo wixii ka koreeya oo lab ah wuu qadin waxaa kaloo qadinayaynu nidhi maydku wuxuu dhalay iyo wiilashiisu waxay sii dhaleen wiilal ha noqdeen gabdho ha noqdeen way qadinayaana way xijaabayaan intay joogaan walaalaha xagga hooye waxba ma dhaxlayaan labadaa marka la waayo walaalaha xagga hooyaa wax xijaabi kara ma jiro xataa hooyadoodoo joogtay la dhaxlayaan xataa hooyadoodii ay soo marayeen oo ku imaanayeen ayadoo joogtay haddana wax dhaxlayan la xijaabi maayo markaas ayib see wax loo dhaxalsiinayaa waa waxa wax loo dhaxalsiinayaa hadday hal ka badan yihiin oo laba iyo wixii ka badan ay noqdaan ulus bay isku leeyihiin uluskaana si siman baa loogu qaybinayaa hadday gabdho yihiin iyo hadday wiilal yihiin labkooda iyo dhadigooda ayaga lidakari mila xadil untayni ma leh si siman baa loo loo siinaya gabadha labka inta la siiyo in lagumbaa dhadigana la siinaya hadday noqdaan wada dhadig noqdaanna ulukaas si siman bay u qaybsanayaan hadday lab wada noqdaanna si siman bay u qaybsanayaan hadday lab iyo dhadig isku jira noqdaanna si siman bay u qaybsanayaan ayib ulu bay leeyihin marka hadday hal ka bataan hadduu hal walaalo xagga hooye ha noqdo ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo yani ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee markaa wuxuu qaadanayaa sudus buu qaadanaya lix meelood meel buu qaadanayaa ilan markan waa keligii markay bateenna waa loo kordhiyey sidaasay iyagu wax ku qaadanayaan qur-aankaana alla subxana watacala si cad uu sheegay aayadaynu sheegaynay suuratu nisa aayad walakum nisfu maa taraka aswaajukum aakhirkeeda wain kaana rajulun yuuratu kalaala haddii nin la dhaxlayo nin baa la dhaxlaya asalna male farcna male aw imra'atun ama haweenay baa la dhaxlayaa iyaduna kalaala ah walahu ahun aw ukhtun wuxuuse leeyahay maydkaasi walaashii ama walaalkii baa jooga maxaa leeyahy markaa falikulli waaxidin minhuma sudus labadooda mid kastoo ka mida sudus buu leeyahay hadday ukhto tahayna sudus bay leedahay hadduu akh keligii yahayna sudus buu leeyahay hadday bataanna fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulu hadday halkaa ka bataan oo labiya ka badan ay noqdaan ulus bay markaasi wadaagayaan culimmada tafsiirka waxay isku waafaqsan yihiin aayaddani ikhwaday ka hadlayso inay yihiin alikhwa liummin aayaddas ugu dambaysa suuradda ee yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala waxay ka hadlaysa ikhwaday ka hadlaysana waa ikhwa liummin wa abin iyo ikhwa liab qoladaasay ka hadlaysa marka kuwa xagga hooye ah hadday mid